wasaaradda sida laga dhawaajiyaba waa wasaarad baaxad weyn lana rabo inay gaarto gobolada oo dhan kaliya maaha magaalada muqdisho laakiin waxaa looga baahan yahay gobolada oo dhan inay gaarto hawsha ugu weyna wasaaradda maanta iyo taallaa dadkii hadlay dhammaan wasaaradda u hadlay waxay dhaheen madaxweynuhu muxuu loo jiraa waxaan idiin sidnaa taageero iyo garab joog iyo wasaaradda inay naqoto midda hogaamisa horumarka dalka inay naqoto iskuna soo celiso dalkii oo midaysa inay naqoto ayadana waxaa looga baahan inay la timaado siyaasad furfuran oo cadcad iyo dadka waxtarka inay ka faaidaysato maxaa yeele waxaan ognahay dad badan oo soomaaliya aan naga gaarabin laakiin diyaar waa in shaqo loo firo oo shaqadaas qabtaan ha joogaana gudaha ha joogaana bijilada khilaafka baarlamaankaasi aan waxay ka iraa baarlamaanku sidaa wada ugtiiba waa saaxiibahoose la wada dugan subaxdii waa wada quraacdaan habeenku waa wada casheeyaan waa shaqaystaan laakiin maantaas markay isu yimaadaan waa isbedelaan mar kale ayagana waxaa rabnaa inay gacan ugu siiyaan midnimadii baarlamaanka la soo celiyo wax alla waxay suurta galana diyaar aana marxaladda ana marxaladda suurta ninreer baadiyaha waxaa la yidhi mahmaayo aansaneen oo sheegay oo dawaaq aansaneen wuxuu yidhi geeridaba wuxuu yidhi maxaa inuglay adag waxaa inuglay wey geerida marka waxa la sheegsheega waxaa loo lug waxaa loo nuglayay khilaaf marka khilaafkuna waa inuu dhamaadaa baarlamaan mida iyo dawlad mida iyo shacab mida waa inaan ka wada shaqeyna